munaafiqa waxaa la yidhi calaamaduu leeyihi aayat lmunaafiqi alaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam munaafaqa saddex calaamaa lagu gartaa munaafaqa qalbigiisa lama arkayo ilaahay unbaa og subxaana wa tacaala waxa ku jira laakiin afcaashiisaa laga qiimayn karaa sidaa awgeed buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam munaafaqaba aayadda lagu gartaa waa saddex idaa xadaa kadab hadduu warramo baa la yidhi waa beenaale been buu sheegaa xadiidkiisu ninka kan warkiisu sheekadiisa beeni kama madhna waidaa wacada akhlaf hadduu ballan qaado ama uu waxyabaho idhaa waxaasaan yeelaya ama waxaas ha inoo ahaato wixii ballanana wuu buriyaa buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam waidaa tumina khaan haddii la aamino na waxbuu khiyaameeya saddex khaslo ama saddex shay oo sifaadka liita buu nebigu tilmaamay sifaadka liita waxaa ka mid inuu qofku been sheego beenta horta beenaalu waa fulay marka koowaad waayo waa qof aan xaqiiqada waajihi karin beenaalu waa qof raba xaqiiqadu siday tahay inaanu waajihin ee inuu si waaqaca khilaafsan uu sheego idan waxa yidhaha calaamada koowaad ee beenaala lagu yaqaana waxa weya waa qof fulaya aan xaqiiqada waajihi karin xaqiiqada sideeda uma sheegi karo qofkuna kuma habboona fulanimadu waa waaqaco uu ka ban sheegayo nebigu calayhi salaatu wasalaam iimaankii markaa wuxuu calaamad uga nifaaqii waxaa calaamad looga dhigay inuu beenaalayo bale qur-aanka ilaahay muxuu ku tilmaamaya innamaa yaftari alkadib aladiina laa yuuminuun baa ilaha yidhi innamaa yaftari alkadib beenta wuxuunbaa abuura baa la yidhi kuwa aan iimaanka lahayn idan qofku inuu been sheega waxay doonta ha ka qadhaadhaato qofka muslimka waxa lagu yaqaanaa inuu run sheego inuu xaqaa'iqda sidooda u tilmaamo taasaa dadnimadiisu ay ku jirtaa qofnimadiisu ay ku jirtaa raganimadiisu ay ku jirtaa shajaacadiisu iyo geesinimadu ay ku jirtaa yacni dadka ducafadaa waxaa lagu yaqaanaa inay isku dayaan xaqiiqada inay ka baxsadaan xataa in badan kuwan qaad iyo khamro iyo waxa kani waxay jecel yihiin inay noloshaba isdhaafiyaan yani xaqaa'iqda noloshu diidaya qofkan inuu waajaho saas daraaddeed wuxuu doonayaa mahrab meel uu cararo walidaalik sakhradan iyo waxaan la sameeyo dhan inta ugu badan la qaar waxaa ku kalifta inaanu xaqiiqada waajihin awgeed